بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشركii soddon iyo شhanaad kitaabka التdهيب في أdiلة mتن الغاية والتغريب kitaaب النikاح hada kani kitaaب النikاaxi waa nikaaxa kitaabkii lagu sheegay iyo wamaa yatacallaqu bihi nikaaxa waxaa ku tacalluqaya xiriirka laleh oo min alaxkaami axkaam ku bayaansan iyo walqadaaya qadiyaad qadiyaad iyo axkaam xiriir la leh nikaaxa iyo guurka ayaa kitaabkani ka hadlaya markaas xagga luqada waxaa la yidhaahdaa addamu waljamcu nikaaxa laakiin xagga sharciga waa caqdi keensanaya in uu bannaanaado wadiga iyo isku tagga labada isqabta waana in lagu guuriyo inkaax kelimadda inkaax iyo taswiij ereyadaas baa la isticmaalayaa marka wax la guurinayo zawajtuka iyo ankaxtuka iyo kuwa lamidkaa weeye ama kuwaa fasiraadoodoo luuqo kale ah waaye waa ku siiyey iyo waa iga qaadatay iyo waxaas waxba kuma nikaaxsamayaan nikaaxu marka xukunkiisu sidiisa waa iska sunni qofkii u baahan guur helaya kharashka iyo nafaqadii biilka dayib marka hadda kitaabu nikaaxi waxaa laga soo hormarshay cibaadaadkii waxaa lasoo hormarshay mucaamalaadkii waxaa lasoo hormarshay faraa-ilkiiyo dhaxalkii ah xikmad baa ku jira cibaadada waxaa loo hormariyaa liannaha alaham iyadu waa aham waa tan ugu muhiimsan wey waaye mucaamalaadkana lagu xijiye lianna alixtiyaaja ilayha muhimun aham iyo muhim bay kala yihiin baahida loo baahan yaha mucaamalaadka iyana waa muhim waxaa lagu sii xijiyey faraa-id oo dhexda la dhiga wartamaha kitaabka waxaa la ishaarayaa bay dhaheen fuqahadu faraa-ishu inay tahay nisfulcilmi cilmiga berki waa xaaladdii dhimashadu ka hadlayaa faraa-ilku nikaaxii baa hadda lagu xijiyey maxaa yeelay guurku wuxuu yimaadaa qofku intuu shahwadii jirkiisa macnaha jirkiisu intuu maaragtay xoogsaday ay taam noqotay dabadeed buu guur u baahanaya janaayaad baa ugu dambeeya waa waxyaalaha kitaabuljanaayat ama rubca janaayaadka waxyaalaha la xiriira janaayaad waa isdilka iyo dembiyada iyo dhaawacyada iyo waxyaalahaas iyaduna markii qofku dee calooshina calooshihiisi dheragtay xaggana waxaa weeyaan guur helado tarmay ama guurba helay ba inta badan qofku inuu kibro oo wax dilo oo wax dhaawaco oo wax daqro ay timaadaa nikaaxu marka axkaamtii shantahayd baa meesha timaado mar wuxuu noqonayaa mustaxab waa qof guur u baahan kharashkii iyo biilkiina heli kara zina iyo xumaanna aan ka baqayn inuu guursado waa mustaxab marna waa khilaafu lwlaa waa laga haboon yahay guurku waa u baahan yahay lakiin waxba ma haysto biilna ma heli karo kharashkii guurka horena ma haysto zinana ka baqi mayo waxaan leeyahay aan iraahdo khilaaf lowlaa markay tahay guurku waa u baahanya lakin wax kharasha ma hayso zinada lagu soo darmayo qofkaas inuu guursado maaha waxaa u fiican inuu iska soomo soomkaas baa booska gelaya oo ilaalinaya qofka xumaan ka ilaalinaya marna waa makruuhu waaba karaahiyo guurku waa qofaan guur u baahnayn kharashna ma haysto guurna uma baahna muxuu isku kalifaya kharashna maba jiro guurna umaba baahna waaye marna waa waajib inuu qofku guursado naftiisa wuxuu uga baqay inay xumaan iyo ku dhacdo faaxisho kharashkiina waa helayaa iyo nafaqadii waa waajib inuu guursado mar waa xaaraam inuu guursado waa qof naftiisa xaggeeda ka og inuusan u qumi karin arrimaha reernimada iyo nidaamkaas oo dhan waaye fawaa-id badan baa ku jira marka guurka tarankiibaa la xafidayaa waxa weeyaan dheefo badan baa qofkii ka helayaa marka arkaantiisu waa zawj waa midka wax guursanaya zawja midda la guursanaya weligii iyo laba shaahid ama laba markhaanti iyo siiqadii waa intaasu ayb zawjkii shuruud buu yeelanayaa zawjadii shuruud bay yeelanaysaa siiqadii shuruud bay yeelanaysaa arrimahaasoo dhan ninka xortaa afar dumar ka badan looma ogola kow addoonkana laba un nebiga xaasaas badan buu isagu guursaday calayhi salaatu wasalaam culimadu waxay dhaheen iyo a'imadu xaasa xaasaskaa badan nebiga xaqiisa calayhi salaatu wasalaam waxaa looga jeeday waxyaalo badanoo ay ka mid tahay axkaamta gaarsiinteeda yaa in nebiga axkaam badan dadka diin badan laga gaarsiiyo oo hoose oo aan dadku wada arkayn oo gurigiisa markuu joogo arrimaha dhacaya inay dumarku axkaamtaa soo wariyaan oo soo raraan oo ummadda usoo naqliyaan arrimaha aan raggu ogeyn iyo dabci wanaaggiisa iyo dhaqan wanaaggiisa qofka la nool ogaan karo yaa inay arrintaas soo raraan fainahu sal اlه alay slam waxa weeyaan kamula lahu alظaahir wاlbaaطin gabadha gala guursanaya waxaa fiican gabar diin leh inay tahy nasab wanaagsan leh qaraaba u dhow qofka aan ahayn usii dhow laba walaalaa iyo kala dhaleen iyo kuwa usii dhow macnaha qaraaba qariiba afartii la dhihi jira gabar waluudaayo taran leh inay tahay oo reerkoodu taran leeyihiin qurxoon dabci wanaagsan meherkeedu fudud yahay meher dhib badan oo qaali ah uusan ahayn waay ayib marka dee ninkiina laftiisa gabadhu isna waa inuu nin fiican oo habboon uu yahay oo idaa jaa-akum man tardawna diinahu wa khuluqahu qofka diintiisa iyo dabeecaddiisa laga raaliga yahay markuu idiin yimaado oo guur idinka raadinaya u guuriya qofkaa isaga ah ayaa la yidhi ayib marka waxaa lagu leeyahay qof xishood leh oo caqli kaamila leh inay iyadu tahay ayib ninkuna waa sidaasoo kale waa inuu yahay qof wanaagsan haddaba kitaabu nikaaxi waa nikaaxi kitaabkii lagu sheegay kitaabu nikaax marka lagu yidhi iyo wamaa yatacallaqu bihi min alaxkaami walqadaaya annikaaxu nikaaxu sun mustaxabun waa la jeclaaday waa la sunneeyey liman duul hay yaxtaaju u baahan ilayhi guurka ayaa loo suneeyey dalla calaa daalika waxaa tusay aayaatun minhaa waxaa ka mid a qowluhu tacaala wa ankixul ayaama u guuriya kuwa aan ma garanaysaa aan zawjka lahayn rag iyo dumar xidoona ha noqdeen kuwa aan lamaanaha lahayn wey ama nin ha noqdo ama gabar ha noqoto alayaama wa ankixul ayaama minku oo idinka idinka mid a iyo wasaalixiina ragga addoommada suusuuban oo min cibaadikum addoommadiinna ah iyo wa imaa'ikum gabdhihiinna addoommada ah in yakuunuu fuqaraa hadday ahaadaan kuwa fuqaraayaan waxba haysan yugnihim ullahu ilaahay baa deeqaya min fadlih fadligiisa ilaahay ka deeqaya ilaahay baa siinaya suurat nuur soddon iyo labo aayadda awey alayaama jamcu ayim wa huwa man weye laa zawja lah aan lamaano lahayn oo min arijaali wanisaa ragga iyo dumarka xaggooda ka ahaday waayo gabar aan nin lahayn iyo nin aan xaas lahayn kuwaa ha loo guuriyo waaya min cibaadikum cibaadikum waxa weeye alrijaal almamluukiin ragga la leeyahay addoommada imaa'ikumna annisaa almamluukaat dumarka addoommadaayee la leeyahay waxaa kaloo asal u ah waa axaadiid oo minhaa waxaa ka mid a maa rawaahu lbukhaariyu wa muslimun can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal kunnaa waxaan ahayn maca annabiy nebiga maciise sala allahu calayhi wasalam hay shabaaban shabaab baan ahay waa mahay shabaab dhalinyaraan ahay waaya kuwa dha waxa weeyaan ereygu waa saa wey kunnaa maca anabiyi sala allahu alay wasalam shabaaban kuwa dhalinyaro ah oo laa najidu shay-an waxba aan haysan adduunye ah faqaala lanaa rasuulullaahi nebigaa nagu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa macshara shabaab dhalinyarada yaa makaanu kulankoodo shabaabo dhalinyaro man istadaaca qofkii awooda albaaata baa-adu waa maxay qofkii awoodi kara kharashka guurka ama albaaata awoodda guurka iyo jimaaca qofkii karaya falyatazawaj ha guursado fa inahu isaga aqadu u laabid badan lilbasari indhaha qofkaa meel kale u indha taagmayo wa axsanu isagaa u wanaag badan lilfarji farjiga xumaan iyo zinana iska ilaalinaya waman lam yastadic qofkaan awoodin facalayhi dushiisa waxaa bisowmi ha soomo fainahu soonku lahu qofkaas wijaa-un dhufaanid buu yahay oo shaawadiisii waxaa ka cimayaan mar hadduu qofku soonka iska laasimo saasaa xalkiisu noqonaya fainahu lahu wijaa-un buu u noqonaya albaa marka waxa weeyaan alqudra cala aljimaac qofkii jimaaca awooda muxuu ku awoodaa bitawafuri اlqudrati qudrada tawafurkeeda iyo dhammaystirankeeda calaa mu-ani zawaaj guurka kharashaadkiisa waay bunkara wijaa-una waxa weeye qadcun goyn buu u yahay lishahwati اljimaaci jimaaca jaridiisa wayajuusu waxaa u bannaan lilxururi qofka xorta ah an yajmaca inuu jamciyo isku keeno bayna arbaci xaraa'ira afar xor ah gabdha xor xoraado afara waa liqowlihi tacaala fankixuu guursada maa daaba lakum min anisaai mathnaa laba wathulaatha iyo warubaaca laba laba ama saddex saddex ama afar warawaa abu daawuuda wagayruhu can wahbin alsadiyi radia allaahu canhu qaala wuxuu aslamtu waa islaamay walxaal cindii hamaani niswa sideed dumara anoo qaba ayaan soo islaamay buu yiri fadakartu dalika linabiy arrinkaasaa nebiga u sheegay ilaa gaalo intay doonaan dumar bay iska wataan diin celinaysa male nebigaan u sheega calayhi salaatu wasalaam faqaala nebigu wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ikhtar ka dooro minhuna sideedan arbacan afar afar kala baxo inta kale shaqa kuma lehi waay walaa yankixu lxuru qofka xortaa maye dumarku ninku wuxuu jamcinayaa bayna arbaci xaraa'ira walil cabdi addoonkana waxaa u bannaa inuu jamciyo bayna thnatayni labo labo guursan karaa walaa yankixu lxuru qofku ma guursado xortaa ninka xortaa amatan addoon ilaa bishardayni laba shardi in la hela mooyaane addoon ma guursan karo nini gabar addoon ah labadaa shardi waa maxay laba kalena wuu ka tegay sheikhu labadaa uu sheegay horta qabso cadamu sadaaqilxurati gabar xora meherkeed waayideed gabar xora ma awoodo meherkeeda uusan heli karin meherkay gabdhuhu qaataan ma awoodo midda labaadna waxa weeye wa khowfulcanati zina ka baqideed zinana waa ka baqay gabar xoraana kharashuu ku guursado meherkeeda ma heli karo gabadha addoontaaba waxaas laga rabine markaa iyadoo gursanaya dala calaa dalika qowluhu tacaalaa ayaa tusiya waman lam yastadic qofkaan awoodin minku xaalu idinka idinka mid yahay dawla hodannimo iyo hanti dheeraad ah qofkaan heli karin an yankixa min an yankixa inuu guursado almuxsanaati almu'minaat gabdho dhowrsoonoo mu'minaad ah aan awoodi karin ee xor ah fa mimaa malakat aymaanukum midigyaalkiinu waxay milkiyeen ha guursado oo min fatayaatikum lmu'minaat gabdhaha addoommadaayee mu'minaadkaaya aan gaalad ahayn marka waa inay muslimaad oo taas hadda shardigaas waaba lagama maarmaan uma qaala daalika arrinkaas ilahay wuxuu yidhi liman buu ahday khashyaal canata minku zina ka baqay waa shardigii labaad zina inuu ka baqo gabar xoraan meherkeedu heli kara dawlan waxa weeye ghinan iyo wa fadlan fi lmaali almuxsanaat alxaraa'ir baa hadda loo jeedaa fatayaatikum jamcu fataatin gabdhihiina shaabaadka ee addoommada wey walmuraadu hadda almal- almar'atu almamluukatu addoonta la leeyahay wey alcana alwuquuc fi faaxishati zina baa looga jeedaa xumahaasoo lagu dhaco way marka halkaas dee shuruud kalaa jidha gabar xoraa meherkeed ma heli karo zinana wuu ka baqay laba shardi oo kale waa inuusan qa- awal qabin gabar xoraayoo muslimo ah waa inaysan u joogin ama kitaabiyad ahlu kitaab mid ah oo u suubata taas ma hayo waa shardi kale shardiga kalena waxa weeyaan isna haray gabadha waa inay muslimo tahay addoontu u guursanayo ee looma ogola nin muslima mid aan addoonna ah misna kitaabiyad ah mar dhanna waa ka addoon dhanna muslim ma ah waaya addoon in la guursado maxaa loo diiday ilmaheeda addoon noqonaya sharciguna wuxuu jecel yahay qofku inuusan addoon ahayn bini aadan inuusan addoon u ahayn saasaa sharcigu doonayaa oo sharcigu jecel yahay waaya ayb wa nadaru rajuli ninka eegidiis iyo fiirintiis nadaru rajuli ninka eegidiisa iyo fiirintiisa ila lmar'ati haweeney uu fiiriyo calaa sabcati adrubin waa toddoba qaybood qof dumaro indhahaada ku dhaceen toddobadaa midkood wey maxaa bannaan maxaanse bannaanay axaduhaa mid ka mid ah nadaruhu eegidiisa wey ilaa ajnabiyatin gabar ajnabi ah ligayri xaajatin dan la-aan iyo baahi la-aan buu gabar ajnabi yahay fiiri fagayru jaa-izin mid bannaan kayrkiis weeye nadarkaasi ma bannaana waa khatar waxaas ajaanib isfiirinas liqowlihi tacaalaa qul waxaa ku dhahdaa nebi allow lilmu'miniina ragga mu'miniinta ah indhahooda ha laabeen yaqubbuu markaasay laabayaan min absaarihim argayaalkooda wayaxfaduu farujahum farjiyaashoodana ha xafidaan raggu daalikaba askaa lahum nada dahirnaan badan horta gabadhaas waa qeybta koowaad wathaani ka nooca labaad nadaruhu eegidiisa weeye ilaa zawjatihi xaaskiisa ow amatihi addoontiisa fayajuusu waa banaayaha an yandura inuu fiiriyo ilaa maa cadal farji farjiga wixii ka soo haray minhumaa labadooda cawrada wixii ka soo haray wuu arki karaa ama ama alfarju fayukrahu nadaru ilayhi waa karaahiyo ligayri xaajatin dan la-aan liannahu khilaafu ladabi aadaabtay khilaafsan tahay waqad warada can caaishata radi allahu canha annahaa qaalat caaisha waxaa ka soo arooray inay tiri maa ra-aytu anuu ma arag minhu nebiga xaggiisa cawradiisa walaa ra-aa mini isna xaggayga ma arag waay cawra fiirinta markaa ma habboona whaaliu midka saddexaadna nadaruhu eegidiisa weeye ilaa dawaati maxaarimihi dadka maxramkiisa ah maxramyadiisa kuwa u saaxiibkaa u eego aw amatihi lmusawajati ama addoontiisii la guuriyey fayajuusu banaan fii maa cadaa wixii ka soo haray bayna surati xudunta iyo warugbati lowyaha dadka maxramka isku yihiin dumarka aan maxramkiisaa walaalihii hooyooyinkii dadka noocaasa wixii xudunta iyo lowyaha ka soo haray wuu arki karaa liqowlihi tacaalaa walaa yubdiina ziinatahunna ma daahirinayaa yaysan daahirinin quruxdooda ilaa libucuulatihinna nimanka qaba mooyaane aw aabaa'ihinna aabbayaashood mooyaane aw aabaa'i bucuulatihinna nimanka qaba nimankii dhalay aabbayaashood haa waa la ogolayaa taas waaye aw abnaa'ihinna wiilasha iyagu dhaleen aw abnaa'i bucuulatihinna nimanka qaba wiilalay dhaleenoo bah kale ah waaye aw ikhwaanihinna walaalahood wiilasha ah aw bani ikhwaanihinna wiilasha walaalahooda yaa wiilashay dhaleen eeday u yihiin dhimale aw bani akhawaatihinna gabdhaha walaalahooda wiilashay dhaleen habaryar bay u yihiin dhimale allahu akbar suurat nur soddon iyo kow way quruxdooda iyose cid kale u daahirinin ilaa intaa la sheegay mooyaane quruxdaa waa maxay wa fusilat iziina ziinada waxaa lagu fasiray bimawaadicahaa meelaheeda boosaskeeda ha amaakinta ziinada fowqa sura aw taxta rukba waaye xudunta wixii ka sareeya looyaha ka hooseeya warawaa abu daawuud can cmr بn شhcayb can abيhi can jadh radي الlه عanه can النabiy slى الlه عalيه وsلم qaal nbg wuu إdaa زawaجa أxadكm midkiin markuu u guuriyo cabdahu addoonkiisa amatahu addoontiisa addoonkiisa iyo addoontiisau isku darayaa hay hadday saa dhacdo falaa yandur yousan fiirin ilaa cawratima ka xil wareege cawradooda yousan arka وفي riwaayة falaa yandur ilى maa duuna surati xuduudta wixii ka hooseeya waxaan leeyahay duuna sura ha ka hooseeya waxa wey ilaa maa duuna sura wa fowqa rugba waaye yuusan arkin wixuu dunta ka hooseeya looyahana ka sareeya wa fowqa rugba taasna halkaasaa la dhigo waraabicu nooca afraad annadaru eegid weeye liajli nikaaxi gabadha wuxuu u fiirinayaa inuu guursadou rabaa fa yajuusu bannaan ilal wejhi wejiga iyo walkafayni labada kaf wejiga iyo labada kaf baa bannaan bes waxaan ummad isku dhex laban lama ogola waay rawa albukhaariyu wa muslimu can sahli bni sacdin radي الlه عnه أna امrأaة haweeney baa jaءat rasuul الlahi nebi mxamed u timi salى الlaه عalيه waslm faqaalad waxay tihi yaa rasuul الlah jiئtu waan imid liahaba laka nafsi nafteeda saan kuugu hibeeyo waa iskaasii ama arrintaydaan kuu dhebe ciddaad doonta ise fanadara ilayha rasuul الlahi nebigaa eegay gabadhii waa fiirsha sal ه alي slm fasacada nadara eegmadiiba kor ugu dhigay ilayha xaggeeda kor wasawabahu hoosna waa ugu dhiga uma dacdaca ra-su nabiga madaxiisow foorariyey waaye liahaba i ajcala laka waaye amrii laka amarkayga saan kuugu yeelo waaye tatasawajunii biduuni mahri meherlaan baa guursanaysaa wey ow ama tusawijunii waad ii guurinaysaa liman taraa cidda u aragto inaa ii guurso fasacada nadara ilayha wasawaba waa maxay nadara ilaa aclaaha xaggeeda kore iyo wa asfala xaggeeda hoose firiyey wa ta'amalha waa egay daada'ana waxa weeye khafada ra'sa madaxiisa u raariciyo hoos u dhigay walam y walam yucid yandur ilayha walam yacud yandur ilayha kuma noqon mar dambe inuu fiiriya nebigu warawaa muslimun can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa cinda اnabiy salى اllahu calayh wasalam faataahu rajulu nin baa u yimid faakbarahu wuxuu u waramay annahu tazawaja imraatan inuu guursado min alansaari ninkaa wuxuu yidhi haweeney ansaaraan guursaday faqaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alay slm wuxuu ku yidhi anadarta ilayhaa ma iska eegta ma fiirisa gabadha waa wejiga iyo labada kaf qaala wuxuu yihi laa qaala wuxuu yihi fadhab orotago fandur ilayha soo eg fa ina fii acyuni lansaari reer ansaareed indhahooda shay-an waxbaa ahaaday qoladaas indhahooda waxbaa lagu sheegi jiray indhaha oo iska soo fiiri hadhow intaa dhihi lahayd uma qabinsaan ey yakhtalifu wuu khilaafaa indhahooda can acyuni gayrihina gabdhaha kale indhahooda rubamaa laa yucjibuk waxaa laga ya inaysan ku cajab gelin warawa tirmidiyu xasanahu can ilmugiirata bni shucbata radia allahu canhu anhu khadaba maraatan haweenayow doona waa muqiire faqaala lahu nabiyu baa yihi sala allahu alayh wasalam undur ilayha soo arag fainahu axraa saasaa u xaqiiq ku awle owlanimo badan an yu'dama baynakumaa waayo an yu'dama baynakumaa yu'dam waxa way axraa horta waa ajdar ku xaqiiqana badan wa yu'dam min aludmi wahuwa maa yuukalu maca alkhubsi kimista maceeda waxa la cuno weeye iidaanka waaye ey ajdar an takuuna baynakumaa an yu'dama baynakumaa in la iidaa macnaa in la in la daamiyo maxabo ey an takuuna baynakumaa almaxabatu kalgacal iyo walitifaaqu iswaafaq wayaduumaa labadaasna ay daa'imaan waxamala waxumila annadaru fii hadihi alaxaadiid eegidda gabadha la fiirinaya axaadiidan waxa lagu xambaaray meel kasta maahee waa calal wejhi walkafayna wejiga iyo labada ka faqad bes liannahu laa xaajata ila nadari eegid wax baahya looma qabo ilaa kayrihimaa wejiga iyo labada kaf meelaan ahayn wejigana quruxdaa loo deliishan labada kafna qof ama cayilan ama aan cayilayn caataan wixii lamid a laga garanaya bes waa intaa kaliya meel kale ma fiirin karo waayahay eegiddaasna wataas walkhaamisu midka shanaadna annadaru eegid weeye lilmudaawaati gabadh ajnabi oo eegayaa daaweyn waa takhtar waa daaweynaya fayajuusu waa bannaan yahay ilalmawaadici inuu fiiriyo meelaha allatii mawaadicdaasu yaxtaaju ilayha uu u baahan yahay inuu arko meesha keliya la daaweynaya keliya u eegayaa qof maxramana waa inuu la joogo qof maxrama takhtarka iska aad maa qof maxrama waa inuu la joogo waaya warawaa muslimu can jaabirin radia allahu canhu ana uma salamata radia allahu canha istaadanat rasuul اlahi sal lay slm nabiga uga idan weydiisatay fi lxijaamati istoobid faamara nebiyu wuxuu amray sal sl abaa dayba ninkii la dhihi jiray an yaxjumaha inuu toobo wayushtaradu waxaa la sharday an yakuuna daalika arrinkaa inuu yahay gabadho ay nin ajnabiyo takhtara u gelayso hee biwujuudi maxram maxram joogiddi aw zawjin ama ninkeedi waanlaa tuujada imraatun waana in la waayo aan la helin haweeneydo tucaalijuha daaweysa takhtarad baa la helaya maxay nin takhtara u aadaysaa marka takhtarad taqaan waxay ka cabanaysaa la helayaa takhtaraday u tegaysaa waidaa wujida almuslimu xataa nin muslima haddii la helo gaalna waa joogaa muslimna waa joogaa laba takhtar weeye muslim haddii la hayo laa yucdalu ilaa kayrihi kaan muslimka ahayn lama aadayo ninkaan muslimka ahayn gaalka ah loo tegmayo gaalada waa shar badan yahi saasaa loo maamulaya waaya haddii gabari xanuunsan tahay waxay horta marka hore u tegaysaa gabar muslimad oo takhtara haddii la waayo nin muslima oo takhtara haddii la waayo haweeney takhtarada oo gaalad ah haddii la waayo nin ajnebiya oo muslima oo takhtar ah laakiin maxaa jooga qof maxramkeeda ula gelaya ama zawjkeeda ama haweeney kale ugu yaraan haweeney kale haddii la waayo waaya nin muslima haddii la waayo ajnebiya gaal ajnebiya u tegaysa waaya masaladaasna waa taas waxaa soo haray fiirada kale oo la fiirinaayo iyana waa tana daawadii haddii halkaa la dhigay wasaadisu midka lixaad annadaru eegid weeyaan lishahaadati shahaado markhaanti kicid aw lilmucaamalati ama mucaamalo wuxuu gabadha u fiirinaya inuu shahaado ku furo fayajuusu nadaru eegid baa bannaan ila lweji wejiga gacnaha la fiiran markan khaasat waxbaa ka gadanaysa waxbay kaa gadanaysaa hay in hadhow laga yaabo in qofkii loo baahdaa dhici kadha ama markhaanti baa laga laga yahay wejiga keliya la fiirinaya khaasatan gaar ahaan idaa kaanat xaajatun baahi markay jidho limacrifati tilka almarad haweenada in la aqoonsado baa baahi loo qabaa walam tucraf aan la garan karin duuna nadari ilayha fiira la-aan ilaa in la fiiriya maase kale looma garan karayo markaa waa la fiirinayaa waaya fiiradaas horta markhaantiga waa maxay qofka markhaanti markuu ka fiirinayo gabadha markhaanti kacayo meesha markhaantiga loogu baahday buu fiirinaya wejiga keliya markaa ma noqon karno matalan waxay rabaan inay zina ka markhaanti kacaan gordhahaan annaga arkaynay meeshaas sinadaas buu fiirinaya xumaantaas markaasoo kale haddii kale kama markhaanti kici karo dayib ama mucaamalo kale beec iyo wixii la mida laa sheega laga gata inta ceeb yeesho in hadhow lagu soo celiyaa dhici kadha ilmahan inay nuujisay baa rabtaa inaa ka markhaanti kacdo waa inaa arakaysa inuu naaskeed nugay meesha markhaantiga u baahan weeye markaa ilmay wadatay maaha mogta iyo ilmay sidi waaya asaabicu midka toddobaad oo u dambeeya annadaru eegid weeye ilaal amata addoon baa la eegayaa cindaba tiyaacihaa soo gadashadeeda agteeda cinda ishtiraa'iha addoon buu soo gadanayaa wuu iska fiirinaya sida xoolaha la iskaa fiirso fayajuusu wuxuu fiirinaya ila almawaadici mawaadicda allatii mawaadicdaasoo yaxtaaju ugu baahan yahay ilaa taqliibiha gedgedinteeda waaye si alaabta loo gedgediyo xoog ma leedahay saan ma tahay saan ma tahay waa duuna maa bayna surati warugbati xudunta loo yahay inta udhaxaysa samada falaa yajuusu nadaru ileyh in la eegaa ma banaano kuwa iyaga ah kuwa iyagaa in la eego ma banaana waayahay u fiirsa marka sidaasaa arrinta ku nabadgelaysaa marka ama haweeneyda addoon soo gadanaysa wixii loo yahay xudunta aan ahayn bay ka arki karaysa dayib taasina wata markaa nikaaxa amba guurka wuxuu leeyahay axkaam tiro badan ayuu leeyahay axkaamtaasaa la ilaalinayaa marka qofka indhihiisa ilaahay baa dabool u yeelay xumaanta hadduu danco inuu ku fiirsho waa inuu baallaha isku qabto waayo ama xagga u jeensado waayo waxaas waa fiiradaas wada ah oo aan noocyada ahayn waa wada dembi ayib waxaa lagu leeyahay eegiddaas markuu gabadha guur ka rabo ama iyaduba ay ka rabto dhowr jeer wuu fiirin karaa wejigeedii iyo arki karaa waaya waxaa kaloo loo baahan yahay meela waxaa jira hadda usan shiikhu sheegin haddii gabadha wax la barayo oo kale iyo dadkii maxramkiisa aha fiirada uu fiirinaya iyo nin nin fiirinaya iyo masaa-ishaasina waa laga hadla eegiddii haddii la diiday taabashana waa xaaraan fiire haddii la diiday taabashadii iyo salaanqaadkii iyo ajnabi kale ah lama ogolo kanaaba ka daran laba nin waa isa salaami karaan salaanta maaha waxa weye gacan gacan qaadi karaan laba dumarna sidoo kale laakiin luqunluqun in qoorta la isla galo usaa la isku dhunkado madaxa la iska dhunkado ma fiicna ilaa qof safar ka yimid mooye ama qof yaan hore iskugu kiin dambeysay qofka nool oo saalixah oo cilmi iyo salaax iyo zuhdi iyo cabsi lagu yaqaan gacantiisa in la dhunkado waa fiicanta qofka ahlu fadligaana in loo kaco loo istaago waa fiicanta ikraaman karaamayn laa riyaa-an wa tafkiiman yaa istusus mada waaya qofka dumarka codkeedu ma cawr ah cawro ma aha waa la maqli karaa haddaan fitan laga baqayn haddii fitan laga baqayana lama ogola waaya zarkashi baa ku daray inistalada bisamaaci sawta codkeeda hadduu ku macaansanayo lama ogolo buu yidhi calaa maa baxaahu azarkashiyu imaam zarkashi baa taasna ku daray taasna halkaasaa la dhig ayib waxaa la tilmaamayaa sida uu sheegay alimaam ciz bnu cabdisalaam caalimkii weynaa shareecadii nebi muuse dumarka in badan baa la iska guursan jiray tiro lagu joojiya ma lahayn baa la yidhi ragga maslaxadoodaa la ilaalinay shareecadii nabi ciisena waa tacadudka iyo tirada waa la diiday dumarka maslaxadoodaa la ilaalinayay shareecadaanna wasadiyay la timi si dhexdhexaad ah oo waa maxay dumarkiina waa la ilaashay raggiina waa la ilaashay labadiiba raggii intaa doonta iska guursa lama dhihin tiraa lagu xira waaya taasna halkaasaa la dhig waaya haddaba masaa-ishaas oo dhani waa muhiim carabta qaar waxaa laga soo raray ay leeyihiin shan qaybood oo dumarka ah guurkoodu waa karaahiyo annaana waxanaana waxadaaqa washadaaqa wabaraqa alannaana waa kahiirat laniin watashaki mid taahid badan oo sheegasho badan oo madaxa maro ku duubanayso oo xanuun iyo dhibaato markasta sheeganaysa wixii aan jirin waaya waaya midna alxanaana waxay dhahaan allatii taxinu ilaa zawjin aakhara nin kale unbay markasta doonaysaa oo u qalbi taaganta waaya waana la qabaa wahaadihi yanbaqii ijtinaabuha in laga dheeraadaa fiican alxadaaqa waaya waa gabadha indhaha u taagaysa shay kastoo indhaheedu qabtaan oo ninkeedana ku kalifaysa oo ku khasbaysa shaygan inuu soo gado hadba shay baa u muuqanaya hadba shay hadba shay hadba shay kullu shay inuu soo gaday amraysa waaya albaraaqa waxaa lagu tilmaamaa laba macne macno ka mid a waxa weeyaan maalintii oo dhan baa gabadhaasi waxay ku howlan tahay fii tasqiili wajhiha wa ziinati wejigeeda qurxintiisa ama maaha macnaha labaad waxa weeye waaya waa arrimaha cunnada iyo wax la xiriira ashadaaqana almutashadiqatu lkahiratu lkalaam gabadhaha hadalka afka ka buuxsada oo hadalka badan oo ma garanaysaa warka dhaamanka ka buuxsada baa lagu tilmaama wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bsawaab